بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سورة الشعراء أيام كسر حسني آيات لا بغل لباتني أفر أيو درسي يعني كبل لابنيه qaybtii ugu dambeysay oo lagaga hadlayay qur-aanka iyo inuu ilaahay xaggiisa ka soo degay shayaadiinna ayna shaqo ku lahayn kuhaanna ayna shaqo ku lahayn iyo in la kala saaro dadka kuhaanta la shaqaysta dadka shayaadiinta la shaqaystee kuhaanta ah calaamo iyo astaamooyin lagu yaqaano taasoo ka gedisan astaamaha iyo calaamooyinka lagu yaqaano rususha iyo atbaacdooda iyadoo arrintaa laga sii hadlayo qur-aanka la difaacayo waxyaalihii ay ku sheegeen meesha laga saarayo ayaa aayadahan waxay ka hadlayaan waxyaabahay ku sheegeen waxaa ka mid a nebiga sal alla alay wasalam ayuu ku yidhaahdeen waa gabayaa wuxuu la yimidna waa gabay tii baa meesha laga saaraya marka markaad doonayso inaad wax garato sheegasho uun keliyeeta oo laguma qancee waxbaa la fiiriyaa oo caqligaaga laga shaqaysiiyaa waxbaad kala garan haddaad si daacadnima wax u fiiriso marka shaacir gabayaa waa la yaqaanaa dhaqankiisana waa la yaqaanaa qaabku u hadlana waa la yaqaanaa nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhaqankiisa iyo qaabkiisa waa la yaqaana wax isle ma ah washucaraau buu rabbi yihi subxana wa tacaala washucaraau kuwa gabya yatabicuhum waxaa raaca alghaawuuna kuwa baadiyaysan baa raaca dadka lumay ayaa raaca alam tara miyaadan arkaynin annahum iyagu fii kulli waadin tog walba dhexdiisa yahiimuuna ayagoo wareersan oo ku noqnoqonaya dog walba inay dhex gelayaan oo ku dhex wareersan yihin miyaadan arkayn oo wa annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin maa shay laa yafcaluuna ayna falaynin waxayna falaynin oo afka inay ka dhahaan waxayna samayn karin ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo wadakaruu xusay allaha alla xusay katiiran in badan oo wantasaruu gargaarsaday min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadib waseyaclamuu way ogaan doonaan aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin gadoonkiisa ay yanqalibuuna u gadoomayaan gadoomidda ay gadoomayaan way ogaan doonaan bu rabbi subxana wa tacaala shucarada dadka gabya iyo gabayaa waxaa lagu yaqaanaa isaguna waa lunsan yahay dadka raacsan ee gabaygiisa daneeyana way lunsan yihin saasaa gabayaasha dadkii gabyi jiray lagu yaqaanay jaahiliyada iyo qeyrkeedba inta badan gabayaagu waa lunsan yahay dadka atbaacdiisa ee xertiisa ee daba socda ee ku xidhan marka la fiiriyana waa dad lunsan oo habowsan nebi maxamed baa marka lunsan haddaad nebi maxamed fiirisaan dhaqankii gabayaa ma leh ardadiisiiyo xertiisa haddaad fiirisaan iyo saxaabadiisana dad lunsan oo habowsan ma ah waa dad tubtii iyo jidkii saxda ahaa lugta saaray oo hayo wey seebay marka gabay isu qaban karaan waa midda kale miyaydaan arkaynin kuwan gabya tog walba ayagoo dhex gelaya oo ku dhex wareersan tog walbay galaan macnaha waxaa laga wadaa gabaygoodu meel walbuu la galaa mar waxaad arkaysaa waxay ka gabayeen dumarkii iyo waxanay jacaylka yidhaahdaan iyo cishqiga waxay suuraynayaan fitan iyo dadkiio loogu loogu yeedho waxa la yidhahda maaragtay shahawaadka inay gutaan loogu yeedho mar waxay gelayaan mujuun wax la yidhaahdo oo khamro iyo mukhadiraad iyo gabay jaahiliinta haddaad aragto gabaygood mar khamro iyo maandooriye iyo yacni nolosha waa laga nastaa iyo ismaaweelin iyo waxaasay mar gelayaan mar dhinac kanuu u dabaalanayaayo geesi halyey ah oo balaaya ka dhacday yuu iska dhigaya wuxuu ka gabiyayaa dagaallo iyo wax dhacay iyo kalaangallay mar waa faantamaya ha mar waa faantamaya oo faan buu gelaya cir iyo dhulba inuu wada leeyahaad moodi mar dhanka kale u kacayaayo wuxuu ka gabiyayaa deeqsinimo ha mar wuxuu ka gabiyayaa taariikh mar waxaa laga yaabaa hadduu yaro quman yahay inuu ilaah bari xaggiisa aado bad walba waa gala marka bad walba gabaygaa la jiidha alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun meel ka xidhani ma jirtee meel walba way tiin badaan haddana togga markay galaan togga si saxa uma qaadaane way ku dhex wareersan yihiinoo way ku dhex wareegayaan yacni mawduucay galaanba wejigiisii saxda aha ma helaan mawduucay galaanba waa ku dhex wareersan yihin jid u bixi maayo wejina ma laha macnaa meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan male saas wey macnaa miyaadan arkaynin bu rabbi ilahi subxana wa tacala bal nebi maxamed u fiirsa mar mar yani waxay samaynayaan xaqii bay kula dagaalamayaan ilaa waxaan madi mabdal ahayn waxaa kaloo astaamahooda ka mida wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxayna falayninna way yidhaahdaan bal u fiirso gabaygii jaahiliyada akri mucallaqaadka akri kanaanu nahay dhulkiiyo samadaan soo duminaa kanaanu nahay sidan iyo sidanaan yeellaa kanaanu nahay cidhahaanu burburinaa kanaanu nahay sidanaanu yeellaa deeqsinimo isku ammaanaya weligoodba weliganaba waanu qali jirnay war weligii waxba muusan samaynin dagaal haddii la galana waa fulay gabaygiisuna waa geesi somal haddii deeqsinimo timaadana waa waxa weeyaan waa bakayl gabaygiisa haddaad aragtana waxaad dhihi wallahi ninka deeqsan ma jiro waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood isagoon khamradaaba cabinba inuu ku gabiyo yidhaahdo maalinkan khamrada cabahay oon halkaa fadhiyey waxaa laga yaabaa isagoon zinaysaninba inuu haddana zino iyo gabadh ula fadhiistay iyo hebloon taabtay iyo waxan inuu ka sheekeeyo mana taab ma sabeeyago marka gabaygoodii wa annahum yaquuluuna maa laa yafcaluuna astaamahooda waxaa ka mid a waxay ku hadlayaan iyo waxay samaynayaan waa kaafiya kala dheeri wey astaantaana waa astaan aad u liidata oo rabbi subxaana wa tacaala muminiinta ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun war waxaydaan samaynayni maxaad uga hadlaysaan waxa alla subxaana wa tacaala agtiisa cadha ahaan waxaa ku weyn waxaadan samaynaynin inaad afka kaga hadasho ood sheegato saas macnaa waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun deeqsinimo iyo wanaag iyo geesinimo iyo kan iyo aqoon iyo yani faantan halkaasuu maraya macna way iska hadlayaan niman noocaas gabayaal marka dadka gabyaayo waa sida ma kulligoodba maya ila aladiina aamanuu kuwa iyaga gabaygoodu toosan yahay baa lasoo reebay oo yay yihiin oo gabaygoodu saxsan yahay kuwe wey dadka iimaanka iyo camalka saalixa laga helay oo allah subxaana wa tacaala gabaygooda dhexdiisa ku xusay xuska ilaahay ku badiyey waa gabay tawxiid ah waa gabay culumtii shareecada lagu sharxayo tawxiid iyo fiqhi iyo yani waxa weye kutubtii iyo culumtii lagu sharxayo waa gabay ilaahay lagu xusayo asmaadiisa iyo dikriga iyo tasbiixda iyo tahliisha buu xambaarsan yahay wadakaruu llaha katiira waintasaruu min bacdi ma dulimuu waxbay iska celinayaan qaybta kale waxa weeye markii la dulmiyo laga gardaraaday ayay iskaga dhicinayaanoo gabaygaasay ku aargudanayaan ay ku gargaarsanayaan kuwaasi iyagu ma gelayaan tilmaamaha xunxun ee loo yeelay shucarada loo yeelay iyagu ma gelayaan macna ayib oo yeeyihiin kuwaas asxaabu rasuulillahi wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeele nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh asxaabtiisa ayay waxay ahaayeen kuwii iimaanka laga helay camalka saalixana laga helay dikriga ilaahayna badin jiray markii la dulmiyey quraysh ay dulmiday kadibna gargaarsaday ayagay ahaayeen waxaana laga wadaa aayadda raggii nabiga u gabyi jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh ila nebigu wuxuu lahan jiray rag gabya oo gabaygu wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha laysku weeraro hubka lagu dagaalamo ka mid aha ilaa iyo hadda hubka lagu dagaalamo yani hubka lagu dagaalamo afka waa yani hubka ugu khatarsan wey dacaayada dagaalka waa dagaalada ugu khatarsane hadda la galo wey dagaalka noocaasoo kale a rag baa ku jiray oo furintaa ku aadan oo asxaabta nabiga ka mid ah salawatu rabbi waslamu aleyh xasaan ibnu thaabit oo kaleeta ugu caansanaa ninkuu nabigu dhihi jiray sal lay slam uhjuhum wa ruuxu lqudusi macaka buu nabigu uri sal lay waslam yani way caayeen nabigay soo caayeen iyo saxaabada u jawaab buu nabigu ku yiri sal lay slam malakul jibriilna waa ku garab taagan yahay xasaan waa midka marka gabayga dheer ka tiriyey mar alla markii nebiga gabay loo soo diraba isagaa ka jawaabi jira nabigu ma gabiyi jirin salawatu rabbi waslamu aleyh shaacirna ma ahayn laakiin gabaygii loo soo tiriyo waxaa gabay kaga jawaabi jiray xasaan ibnu thaabit iyo cabdullahi ibnu rawaxa iyo kacb ibnu maalik saxaabadiisaasaa waxay ahayd raggii gebyi jiray waana kuwa kuwa loola jeedo ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat wadakaruu allaha kafiiran wantasaruu min bacdi ma ulimuu gabaygu marka hadduu yahay gabay diin ilahay lagu difaacayo xaq lagu sheegayo culumta shareecada lagu sharxayo wanaag xambaarsan gabaygaasi waa ruux mu'minoo ilaahay yaqaano camal saalixa samaynaya oo afkiisa iyo adinkiisu israacsan yahay ka soo fulay gabaygaasi waa gabay sax waana ammaanaya saas way macana ayib amaa hadduu gabaygu xumaan xambaarsan yahay oo caqiida xumo xambaarsan yahay oo fasaad xambaarsan yahay oo zina xambaarsan yahay oo addacwa ilaa yani ila alakhlaaqi sayi-a akhlaaqada xunoo loogu yeedho yani waxa weeye mujtamaca loogu yeedho xambaarsan yahay gabaygaas iyo wixii la halmaaloo heese ah iyo tixda iyo buraamburka innagoon baa ula kala baxnay kulli isku meel mari macnaha gabaygu uu xambaarsan yahay unbaa la fiirinaya saas daraaddeed ayaa xadiis saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas wa min xadiidi caaisha abu yacla baa soo saaray waxaa kaloo soo saaray isagana wariyey min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas waxaa wariyey tabrani fi lawsat imaam bukhaarina adab mufradku kusoo saaray nabigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam ashicru bimanzilati alkalaam faxasanuhu ka xasani alkalaam wa sayi'uhu ka sayi'i alkalaam nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam hadalku gabaygu waa hadalkoo kale gadab gabayga qaybtiisa xunna hadal xun unbuu la xugum yahay gabayga qaybtiisa fiicanna hadalka fiican buu la mid yahay saas waa la iska ajirsiin oo waa camal saalixu noqon karaa oo bal waxaa laga yaabaaba inuu seefta lagu dagaalamayo kaba khatarsanaadaa laga yaabaa yacni tawxiidka ruuxu ku difaaco waxaa rag gabiyey baa jiro oo meel nin culimo ah wax gaadhsiin waaye gabaygoodii tawxiidka ku gaadhsiiyey soo ma jiraan yani bulshadii ay dhegaysatay oo ilaahi subxana wa tacala dad badan ku anfacay baa jir marka gabaygu macnaha uu xambaarsan yahay baa lagu miisaamaya hadduu macno xun xambaarsan yahay wuxuu noqonayaa xadiidkii nabigeena sal lla lay slam xadiidu abi hurayra lian yamtali'a jawfu rajulin qayxan khayrun lahu min an yamtali'a shicran buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh mid idinka idinka mida laabtiisiiyo calooshiisu inay ka buuxsanto qayx yani malax malax inaad laabta ka buuxsato ayaa kuu dhaanta gabay xun in laabtaada ka buxso gabayadan qabaaisha isku caayayso diinta wax lagaga sheegayo yani waxa weye zinadii xumaanta loogu yeedhayo heesahan qashinka ah buraanburada aan fiicnayn waxaa inaad xifdido qalbigaaga ay galaan waxaa kuu dhaami lahayd inaad malax ka buxsato laabta ka buxsato oo calooshaada ay malaxi buuxiso ayaa kuu dhaami lahayd buu nabi maxamed yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macana washucaraau kuwa gabya yatabicuhum waxaa raaca alghaawuuna kuwa lunsan baa raaca gabayaaga lunsan ee jidka tawxiidka iyo akhlaaqda ka lunsan dad lunsan unbaa daba socda somadaan arag yacni hadduu xataa ninku uu gabaygiisu fiican yahay ama gabaygaba uu daneeyo laakiin gabaygii fiicnaa uu kaa mashquuliyo ilaahay dikrigiisii qur-aanka barashadiisa sunnada barashadeeda waajibaadka barashadooda hadduu kaa mashquuliyo waad lunsanta aawi baat saas way macnaha alam tara miyaadan arkaynin annahum iyagu fii kulli waadin tog walba dhexdiisa yahiimuuna inay wareersan yihiin oo kuwa wareersan ay yihiin oo ay ku noqnoqonayaan wa annahum iyagu yaquuluuna inay leeyihiin maa shay laa yafcaluuna ayna falayn wa annahum iyagu yaquuluuna waxay leeyihiin oo dhahayaan maa shay laa yafcaluuna ayna falayninoo way iska hadlayaan waxayna kari karin iyo waxay kari karaan iyo waxaynan hayninba way iska sheegaan ila aladiina kuwii mooye aamanuu rumeeya oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaashooda wanaagsan hadduu ruuxu mu'min yahay gabaygiisu waa kontarolan yahay meelo waxaa jira uusan gabaygu la gelin yani leanna waxaa jira qawaacid reebaysaa jirta waxyaala uu ilaalinayaa jira yani waxa weeyaan meel walba iskama galo laakiin gabayaaga aan diinta lahayn waa yani waxa weye waa daksigaa duulahayo qashin walba waa dhex fadhiistaa qashin walba qabiil buu geliyo markaasuu reer iska weeraraya ina min afra alfira buu nabi uri sl lay waslam been abuuradka ugu weyn waxa weeye qabiilo inaad dhammaanteed wax ka wada sheegto reer dhan buu asalkoodii iyo faracoodiiba caayaya diintuu kusoo jeesanayaa oo culimmada iyo dadka saalixiinta iyo gabdhaha wan wanaagsan buu wax ka sheegaya bidcadii iyo khuraafadii buu garab siinaya saas way macnaa leanna wax kontaroolaya iyo wax qawaacida uu ka duulaya male shaydaan baa wata oo kolba meeshuu doona la aadayo ku adeeganaya macnaha ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat oo wadakaruu xusay allaha alle gabaygooda ku xusay kaiiran in badan gabadu gabaygooda ilahay ku xusay subxana wa tacala oo wantasaruu gargaarsaday min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadib ayay gargaarsadeen oo iska celiyeen nabigay difaacayaan salawatu rabbi wasalaamu calayh ayaguna waa isdifaacayaan oo nimankaas soo gardaraysa usoo gebiyey bay ku jawaabayaan waseyaclamu way ogaan doonaan alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey aya munqalabin gadoon midkiis ay yanqalibuuna gadoomaya gadoonka ay gadoomi doonaan ee aakhare u gadoomi doonaan midkuu yahay way ogaan doonaan yani mid fiican miya mise waa mid xun mid xun kaasay ogaan doonaan bu rabbi ihi subxana wa tacala marka gabay ma ah dhaqankii gabayaana male kaahinna ma ah waxaa soo hadhaysa un markaa inuu yahay rasuul ilahi subxana wa tacala saas rasuul ilaahay soo dirsaday xagga ilaahay ka yimid kitaabkan loo keenay malakul jibriil u keenay qalbigiisa ku soo dejiyey idin soo gaarsiiyey intaasa soo hadhaysa gabayna uma eka kahaanana uma eka shicirna uma eka macnaha waxa sixirna uma eka bismi illaahi araxmaani araxiim taasiin tilka aayaatu lqur'aani wa kitaabin mubiin suuratu namli way suuradan suurat namli iyadana waa suura makiya waxayna ka waramaysaa arrimihii uun suuradaha makiga ay ka warrami jireen oo tawxiidka iyo risaalaadka iyo masalatulbacthi iyo hawlahaas ayay ka warrami doontaa qisooyin dhowray soo qaadan doontaa oo macnaha waxa way qisadii nabiyullaahi muusa ay ugu horayso nabiyullaahi sulaymaan iyo aabihii aabihii daawuud ayaa macnaha wax way laga warrami doonaa taasiin waxay suuraddu ku bilaabatay sidii suuradaha kaleba caadi u ahaa qur-aanka inay ka warranto taasiin allahu aclam ilaahay baa garanaya wuxuu ula jeeda waa xuruuftaynu soo barannay aanan soo sheegnay inay fiicantahay in lagaga gaabsado allahu aclam bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaya danta uu ka leeyahay ma naqaananaga maxaa yeelay qur-aanna nooma fasirin kelimadaas macnaheeda axaadiista nebigana tafsiirkeeda kuma hayno luqadii carabiga ee qur-aanku kusoo degayna tafsiirkeeda laguma yaqaano kelimo taasiin la yidhaahdo luqada carabiga laga waa mar haddaan intaa midna lagu haynin oo xaggee baynu ka ogaan karnaa marka ma meel kaleon ka ogaan karnaa ma jirto ilahay loo daayay marka ayib yani qaybta qur-aanka waxay ka mid tahay laysku waafaqsan yahay inay tahay mutashaabihaadka mutashaabihaadka cilmigooda ilaahay uun loo daynayo in qaybta laysla ogolaya bay ka mid tahay ayay ka mid yihiin macnaa xuruuftani tilka taadaas waxaa la ishaarayaa aayadaha ku imaan doona suuradda dhexeeda tilka taadaasi aayaatulqur'aani qur'aanka aayadihiisii wey wa kitaabin iyo kitaab aayadihii mubiinin oo cad hudan hanuunin xaal uu yahay iyo wa bushraa bishaarayn lilmu'miniina mu'miniinta loo bishaaraynayo la hanuuninayo aladiina mu'miniintaasoo yuqiimuuna toosiya alsalaata salaada toosiya oo wayu'tuuna siiya azakaata zakada siiya wa hum iyagu walxaal bay saa yeelaan hum iyagu bilaakhirati aakharana hum iyagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan ay yihiin aakhare inay imaanayso tegi doonaanna ay yaqiinsan yihiin saas way macnaa tilka taas soo socotee laguu soo wadaayey waa qur-aankii laguu ballan qaaday aayadihiisii wey iyo kitaab aayadihii kitaabkaasoo cad labaduba labada magacba qur-aankaa iskale qur-aanna waa la yidhaahdaa kitaabna waa la yidhahdaa qur-aanna waxaa laga keenay waa la akhriyaa oo min alqiraa'ati baa laga keenay kitaabna waxaa laga keenay qorid baa laga keenoo min alkitaabati baa laga keenayo waa la qoraa saas marka labada tilmaamood ba isaga labada magacba wuu lehay qur-aankii laguu ballanqaaday iyo kitaabkii laguu ballanqaaday kuu soo socday aayadihiisii weeye baa layidhi macnaha waa cad yahay oo waa kitaab iska cad kitaab nin walba uu fahmi karo garashadiisa iyo xifdigiisa iyo fahamkiisuna aynan yani u baahnayn runtii aan qumuud iyo uusan ku jirin qarsoodi lahayn iska cadiya ninkii ka tegey isagoo gartay unbuu ka tegey laakiin nin uga tegay ma jiro waan fahmi waaye maxaa yeeley waa iska cadiya mubiini wey xaq iyo baatilna waa kala cadaynaya wuxuu hanuuninayaa mu'miniinta wuuna u bishaaraynaya muslimiin mu'miniinta mu'miniinta ayuu hanuuninayaayo jidkii adduuniya aakhraba ay ku liibaani lahaayeen buu ku hagayaa oo ku hanuuninaya wuuna u bishaaraynayaayo wuxuu u sheegayaa jidkaa iimaanka hadday ku dhintaan ilaahay agtiisa inay ku leeyihiin abaalgud weyn bishaaradaana waa xambaarsan yahay waana hagayaayo wuu hanuuninayaa oo dariiqada wanaagsan buu ku hanuuninaya yay yihiin mu'miniinta qur-aanku hanuuninayo ma qolo sheegadaa maya waa kuwa salaada toosiya sakadana siiya aakharana yaqiiniyo oo huba inay aakhara imaan doonto leanna yaqiinintaada kolba iimaanka aada aakhara rumaysan tahay intuu la eg yahay ayaa waxaa la ekaanaya acmaasha aada samaynayso saas inta iimaankaasi daciif yahayna acmaashaada waa daciifaysa inta iimaankaagaasi sarreeyo aakhare aada rumaysan tahay iyo la kulanka allana acmaashaad samaynaysa iyo dadaalkaagu waa kordhaya adiga laftaadaa dareemaya maalmaha waxoogaa ay kugu badato xusuusta aakharo iyo waxa dhici doona qalbigaaga ay ku bataan waxaa badanaya dadaalkaaga aakharo acmaashaadaa badanaysa maalinka waxoogaa adduunyada intay kula yaro tagto oo suuqu ku yaro jiito halmaan kugu yaro dhacood ka yaro fogaatana waxaad arkaysaa salaatii oo gelabgelab ah iska warnaaf wax kale waxa kaleeto qabatay salaadii xataa waxaad ku tukanaysaa galabgalabo iga boobsiyo ka ord wey boobsiyo ka ord sababtu maxay tahay lianna waxa weeye aakharo iyo mustaqbalka waxa soo socdaay mar walboo qalbiga ay ku xoogaysato ruuxa noloshiisa wax badan bay ka bedelaysa wa bilaakhirati hum yuuqinuuna macnaha saasaa loo daba dhigay macnaha yaqiintuna waa meelaha ugu sarreeya oo iimaanka laga gaadho wey ilan iimaanka darajaad ah yaqiinta waa shaki la-aan hubaan way hubaan inay aakhira imaan doonto macnaha taasiin allah garanaya macnaheeda kelimadaas tilka taadaasi nebi maxamed oo aayaatlkitaabi kitaabka aayaatlqur'aani qur-aanka aayadihiisii wey wa kitaabin iyo kitaab aayadihii mubiinin oo cad hudan hanuunin xaal uu ahaaday iska xaale wa bushraa iyo bishaarayn lilmu'miniina mu'miniinta loo bishaaraynayo la hanuuninayo hudan wa bushraa labadaasaa ku tanaasucayo lilmu'miniina labadaba iskaga tacaluji aladiina muminiintaasoo yuqiimuuna toosiya asalaata salaada toosiya oo wayu'tuuna siiya azakaata zakadana siiya dadkii mudnaa wa hum iyagu bilaakhirati aakharo hum iyagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan ah ayaga ayaa waxay yihiin kuwa aakhare yaqiinsanoo huba inay aakhare tegi doonaan lana abaalmarin doono ina aladiina laa yu'minuuna bilaakhirati zayanna lahum acmaalahum fahum yacmahuun kuwaasi waa kuwii aakhare rumaysnaaye bal kuwa aan aakhraba rumaysnayn warkooda ka warran see way xaalkooda ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhara aan rumaysnayn zayannaa waan qurxinay lahum iyaga acmaalahum camalyaalkoodaan u qurxinay oo fahum iyagu yacmahuuna kuwa wareersan wey ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa wey lahum iyaga ay usugnaatay uu u sugnaaday suu'u lcadaabi cadaabkiisa xun wa hum iyagu fi laakhirati aakhara dhexdeeda hum iyaga keligood ayaa al akhsaruuna kuwa ugu khasaaro badan aakhiro dhexeedana iyaga ayaa ugu khasaaro badan wa innaka adiga nebi maxamedow latulaqaa waa lagula kulansiin ha latulaqaa waa lagula kulminayaa alqur'aana qur'aankiibaa lagula kulmin min ladun xakiimin allaha xikmadda u saaxiibkaa agtiisa ayaa lagaala kulminayaa caliimin oo cilmi caliimin ee cilmiga badan kuwa aan aakharo rumaysnayn nolol dambana aan ku talagashanayn jadwalkoodiiyo xisaabtoodana ayban kuba jirinba waa laysa soo celin doonaa waa laysla xisaabtami doonaa kuwaasi camalka ay hayaan baan u qurxinay buu rabbi subxana wa tacaala camalkoodaan u qurxinay maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa xumaantoodaa loo qurxiyey madhabka ay haystaan ee caqadigaa ee akhlaaqiga iyo dhaqankoodiibaa waxa looga dhigay inuu dhaqamada ugu fiican oo haddii xumaantaada lagu qurxiyo ma ka soo noqonaysa maya iyadaabad haysataa inay ugu fiicantaha uguna quman tahay seed uga soo noqonaysa saas yacni markii la doonayo addoonku inuu khaatumo xumo ku dhinto markaasaa xumaantiisa loo qurxiyaa haddii la doonayo inuu ka soo noqdo xumaantana xumaantiisaa la tusaayo inay xun tahay baa loo muujiya markaasuu soo noqdaa kuwani marka xumaantoodii baa loo qurxinayaa maadaama ay aakhare aynan rumaysnayn kii ilxaadiga ee ilaahay jiritaankiisaba aan rumaysnayn shuyuuciga ahaa shuyuuciyadii baa loo qurxinaya kii raasamaaliga ahaa ee dimuqraatiga ahaa ee mulxidka ahaa ilxaadkiisaasaa loo qurxinaya suufigii qabriga dul fadhiyey suufinimadiisa iyo qabri baa wax laga helaa baa loo qurxinaya mubtadicii sunnada nebiga khilaafay sidiisaasaa isagana loo qurxinaya kan fasaadka ku jiraee wax dilahaya ee wax dhacaya ee wax kharibaya taasaa loo qurxinaya ilaa uu ku geeriyoodo isagoo hawshaa haya ti ilahay oo ku timaado subxana watacala saas ka noqon maayo rabbi subxaana wa tacaala saasuu le oo fahum yacmahuuna way ku dhex wareersan yihiinoo xumaantoodaa iyo baadidaasay ku dhex noqnoqonayaan meelay uga baxaan male maxaa yeelay xumaanta badweynta xumaanta iyo mawjada aad ku dhex jirto hadduusan ilaahay kaa dhex qabanin oo uusan kaa dhex saanin aduu kama dhex bixi karaysa saas wey macanaa yani ilaahay inuu ku hanuuniyo mooye aduu kama dhexi karin marka way ku dhex noqnoqonayaano kama dhex bixi karaan kuwaasi aakhare waxay leeyihiin cadaabkiisa xun bay leeyihiin aakharana dadka ugu khasaaro badan waa iyaga maxaa yeele naftooday khasaari doonaan khasiruu anfusahum somayna soo mare naftooday khasaari doonaan waa dadka ugu khasaaro badan wey macnaa nebi maxamedow qur-aankan waa lagula kulminayaa xaggee lagaala kulminaya yacni waa lagu siinayaa xaggee buu ka yihi milladun xakiimin caliim allaha xikmadda leh ee xakiimka ah shay walba meeshuu ku habboonaa dhiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa iyo tashriicaadkiisu intuba xikmad ku salaysan yihiin allaha xaggiisu ka yimid xaggiisaa lagaala kulminaya caliim ahoo waxba aysan ka qarsoonayn labadaas sifo sifaadka ilahay asmaada ilaahay subxaana wa tacaala mid walba goonidiisu xusna u yahay magac walba goonihiisa marka loo fiiriyo sifada uu xambaarsan yahay meeshii ugu sarraysa wey ugu qiimo badan haddana sifaadka asmaada marka laysku lamaaniyo waxay siyaadsadaan markay gooni kaleya yihiin macnaha ay wataan macno kasii xeel dheer ayay macnaha waxaway siyaadsadaan xakiim iyo caliim maalan yacni makhluuqa markaad fiiriso mid baa garanaya hawshan wuu garanaya laakiin xikmad ma leh sooma dhex karto waa muhandis oo jaamacad buu ka soo baxo guriga sida lagu dhasa waa yaqaana laakiin haddana waxaa dhici karta isagoo cilmigii garanaya shaygu meeshuu ku habboonaa inuu saari waayo sooma dhici karto ayib midna waa xakiim oo xikmaddii iyo farsamadii iyo wixii haddii qabale wuu qaban laakiin cilmigeedii ma leh labadaa laakiin markuu isku darsado soo sifo xeel dheer kama soo dhalanayso xakiimin caliim macnaha sharciga nebi maxamedow kitaabkan lagugu soo dejiyey wuxuu ku salaysan yahay cilmi xeel dheer oo wax walba koobay iyo xikmad xeel dheer oo shay walba meeshiisii dhigta saas maana kelimo walba meesheedii bay taallaa ay ku habboonay xugum walba meeshuu ku habboonaa buu yaallaa macno walba meeshuu ku habboonaa baa yaalla isma dhahaysid war meeshan malaha waa lala seegaye meeshanay ku habboonaan lahay ma isdhahaysid marnaba saas way maana allahaasaa kugu soo dejiyey subxana wa tacala ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakharo zayanaa waan qurxinay lahum iyaga acmaalahum camalyaalkooda ayaanu u qurxinay xunxunka ahaa oo fahum iyagu yacmahuuna kuwa wareersan weeye baadinimada dhexeeday ku wareersan yihiin ka dhex bixi maayaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa wey lahum ayaga ay u sugnaaday suu'ul cadaabi cadaabkiisa xun wa hum iyagu fil aakhirati aakhare dhexdeedana hum iyaga ayaa al akhsaruuna kuwa khasaaraha badan kuwa ugu khasaaro badan khalqiga iyagay noqon doonaan wa innaka adigu nebi maxamedow latulaqaa waa lagula kulmiyaa alqur'aana qur'aankii baa lagula kulmiyaa oo lagu siiyaa wey min ladun xakiimin allaha xikmadda leh agtiisa ayaa lagaala kulmiyaa caliimin oo ee cilmiga badan allaha labadaa magac leh xaggiisii agtiisa baa qur-aanka lagaa siiyey jeebkaagana maadan kala imaanin cid kalena kamaadan baranin ee halkaasuu ka yimid wey macna id qaala muusa liqawmihi inii aanastu naaran lacsa aatiikum minha bikhabarin aw aatiikum bishahaabin qabasin lacalakum tasdaluun qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo aad qur-aanka ugu soo noqnoqota ayaa meeshan laga gudagelaya laakiin lagu xeel dheeraan maayo waxoogaa gaaban baa laynaga siinay id wakti ka sheekee nebi maxamedow qaala uu yidhi muusa muuse markuu yidhi liahlihi ehelkiisii markuu ku yidhi waa reerkiisii uu watay innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dad baan arkay sa aatiikum waan idinla imaan doonaa minhaa dabka xaggiisa bikhabarin war baan idinla imaan doonaa dabka xaggiisa war baan idinka keeni aw amase aatiikum waxaan idinla imaanay bishihaabin qori dab ah qabasin oo lasoo dhuxul qaatay qori dab ahoo dab kale laga soo qaaday lacallakum waxaad mudan tihiin tasdaluuna inaad kulaashaan si aad u kulaashaan ood ugu diirsataan falammaa goortii jaa'a uu yimid muuse haa naartii markuu yimid ayaa nuudiyo loo dhawaaqay ambuurika baa layidhi ambuurika waa la barakeeyey man macbuud baa la barakeeyey fi nnaari naarta dhexdeeda ahaaday iyo waman cidda xawlahaa naarta hareeraheeda aba waa la barakeeyey wa subxaana allahi alla ayaa nasahan rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa yaa muusaa muusow baa lagu yidhi innahu isagu innahu amar yashaniye ana anugu allahu alle ayaanahay macbuud ayaanahay alcasiizu ee qaalibka alxakiimu ee xikmadda leh sidaasuu rabbi ku yidhi subxana watacala nabiyullaahi muusa calayhi salaam suuratu lqasas inoo soo socotaan u tegi doonaa markuu ninkii qibdiga ahaa dilay oo gacantiisa ku dhintay waa ka baqay oo loo soo digoo la yidhi war waa laguu tashanayaaye meesha iskaga carar nebi muuse waa cararay calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam madyan ayuu tegey halkaasuu kula xidhiiday nin meesha deganaa oo uu gabadh ka guursaday muddo markuu la joogayna dib buu usoo noqday ardu misra ayuu dib ugu soo noqday socodkii uu hayee masar usoo socday baa marka meeshaa dhexdaa looga dhawaaqay qur-aanka marka yani waxa weeyaan la fiiriyo arrintaa markuu ka hadlayo aayaadkiisu waxay tilmaamayaan nabiyullaahi muuse calayhi salaam jidkana inuu ka lumay xilliguna xilli mugdi ah oo haddana qabow inuu ahaa qabow mugdi ah iyo isagiioo jidkii ka lumay reerkiisi iyo xaaskiisina waa wata ayagoo socda ayay marka waxay arkeen iftiin baxaya reerkii buu yihi bal halkan igu sii suga dabkaas ayaan laba mid idinka keeni ama war baan ka keeni war ku saabsan jidkii inay inoo tilmaamaan iyo meeshayn ka soo habownay iyo meeshaynu kaga noqon lahayn iyo war jidkii ku saabsan baan ka keeni ama ugu yaraan haddaan war ka soo waayo xataa dhuxul dab ah qori dab oo dabkaa ay haystaan aan ka soo qaatoo laga soo dhuxul qaatay ayaan idiin keeni si aad u kulaashaan ood ugu diirsataan taasaa kutusaysa inay qabow ku jireen lacallakum tasdaluun si aad u kulaashaan markuu nebi muuse calayhi salaam dabkii yimid meeshii dabka uu moodaya markuu soo istaagay baa loo dhawaaqay amburika man fi naar baa layidhi dabka dhexdiisa cidda ahaatay ha la barakeeyo waa la barakeeyo khayrkiisaa batay cidda dabka dhexdiisa iyo dabka hareerihiisa wixii ahaaday waman xawlaha wa subxaana allahi allana waa nasahan yaho ceeb oo dhan buu ka hufan yahay uunka oo dhan rabbigii ah muusow buu yidhi rabbi wuxuu ku yidhi muusow sha'nigu waxa weeye anigu inaan ahay midka la caabudo cibaadada iskale casiiska ohoo addoommadiisa ka adag xakiimka ohoo cizadiisu ay xikmad ku salaysan tahay aqwaashiisa iyo afcaashiisa iyo tashriicaadkiisu intuba saas way macana marka su-aasha isweydiintana waxa weeye nuudiya ambuurika man fi nnaar man fi nnaaridaas tafsiirkeeda ayaa hadal badani ka jira laakiin waxaynu iskaga gaabsanaynaa tafsiirka laga soo guriya a'immada salafka intooda badan sida cabdullahi bnu cabbaas cikrima saciid ibnu jubayr xasanu lbasri iyo qataada muta'ahiriin ta mufasiriinta qaar ka midana ay rajaxayaan bal waaxidi bal iskaba dhaafi alimaamu alwaaxidi wuxuu leeyahay yacni mufasiriinta julligoodu tafsiirkaasi ku tageen muxuu yahay tafsiirkaasi in la yidhaahdo mantaasi allay ku dhacaysaa subxana wa tacala ambuurika waa la barakeeyo khayrkiisaa batay man allaha fi nnaari naartana bimacna nuur baa laga wadaa maxaa yeelay naarta asal ahaan waxaa loo isticmaalaa iftiinka kulaylka wata nuurkana waxaa loo isticmaalaa iftiinka aan kulaylka wadanin labadooda mar baa loo kala la kala bedel qaataayoo bedelka nuurka naar la isticmaalaa marka annaaru hunaa bimacna nuur wey mantuna allah bay ku dhacaysaa subxaanahu wa tacaala haddaad tidhaahdo oo allah see buu meeshaa iftiinkaa dhexdiisa u ahaaday adiga yaa ku geliye wey ya kayfiyada ilaahay iyo qaabkiisa soo ha laga aamusa layskuma ogeyn ha sifada ilaahay subxaana wa tacaala ama sifatu lficli ha noqoto ama ha noqoto sifatu daat ha noqoto sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala kayfiyaadkooda lama yaqaano tafsiirkaa salafku ay mareen markii la maro seebuu alla subxaana wa tacaala nuurkan dhexdiisa u ahaaday seedaasi jooji carshiguu ka sarreeyaa seebuu uga sarreeyaa jooji seed isu waafajinaysaa carshigana waa ka sarreeya halkanna wuu kala hadlay carshiga inuu ka sarreeyo waa sifatu istiwa waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala mi min sifaati alafcaal bay ka mid tahay sifaatul afcaalkuna sidoodaba mashii'adiisay ku xidhantahay yanzilu mataa shaa wayastawi mataa shaa mashiicada ilahay bay ku xidhantahay subxana wa tacala halkaas ayaad kaga hadhaysaa ood kaga gaabsanaysaa maxaa yeelay allaha cilmiga sifaadkiisa ku saabsan intuu inooga sheegay haddaynu ka gudubno shaki ma laha inay lugtu inala fakanayso saas maana maxaa yeele waa hayb aan nebi maxamed loo sheegin cid kale iskaba dhaaf waraxima allahu man carafa qadra nafsihi tabarteenna haddaynu garanno yani waa wax weyn inta aynu garanayna haddaynu ku gaabsanno waa wax weyn marka man fi nnaari ay man fi nnuur iftiinka dhexdiisa cidda ahaatay yani waxa weeye yaa la barakeeyo khayrkiisu batay intaa kaga baxay id wakti ka sheekee baa nabiga sal lay slam qaala uu yihi muusa muuse uu yidhi liahlihi ehelkiisii markuu ku yidhi innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab ayaan arkay sa'aatiikum waan idinla imaan doonaa minhaa dabka xaggiis dab muxuu ugu idlaaqayaa hadduu iftiin yahay oo uu nuur yahay sida isaga ay la tahay markaa nebi muuse buu wuxuu u muuqdaa dab saas way maanaa naaran ayaan arkay sa'aatiikum waana idinla imaan doonaa minhaa dabkaa xaggiisa bikhabarin war baan idinka keeni oo jidkii aynu ka soo lulnay ku saabsan ow ama sa'aatiikum waxaan idinla imaanayaa bishihaabin baan idinla imaan yacni qori dab ah shihaabku waa dambaaburada ama waa qoriga dabka ah shihaabkaasoo qabasin lasoo dhuxul qaatay oo dab kaloo weyn laga soo qaaday qabaska waxaa la yidhahdaa dabka markuu hurayo haddaad dhuxul ka qaadato dhuxushaasi waa qabas haddaad qori ka qaadato qorigaasi waa qabas yacni dabkii weynaabaad ka soo qaadatay waad soo dab qaadatay qabasin oo lasoo dhuxul qaatay lacallakum waxaad mudantihiin tasdaluuna inaad kulaashaan ood ku diirsataan qabowgan inaad ka kulaashaan oo macnaha kaga diirsataan falamaa goortii jaaa uu yimid haa naartii markuu yimid nebi muuse ayaa nuudiya loo dhawaaqay waxaa loogu dhawaaqay an buurika ay buurika waa la barakeeyey oo khayrkiisaa batay man macbuudka fi nnaari ay fi nnuuri iftiinka dhexdiisa ahaa waman makhluuqna waa la barakeeyey xawlahaa naarta hareeraheeda oo yay yihiin marka waa malaa'ig iyo makhluuqaad kaleba mantaa makhluuqaad o dhan iska soo geli laanna arladu waa arla barakaysan yacni naartiiyo wixii hareeraheedaba way barakaysantah wa subxaana allahi alle ayaa nasahanoo ceeb oo dhan ka hufan rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ahaa yaa muusa muusow alla subxaana wa tacaala inuu nuuri weliba nuur wax gubahaya inuu xijaabkiisa yahayna xadiidka nebiga kuso artay sal lay slm xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi buu nabi uri sal lay slam allah xijaabka u dhexeeya isagiiyo khalqigiisu waa nuur nuurkaas yani haddii uu yani yani xijaabkaas hadduu faydi lahaa xijaabkaasi alla ku awdan ee nuurkaa hadduu faydi lahaa cid kasta oo uu gaadho iftiinka ka baxaya wejigiisu uu gaadhaayo wuu guban lahaa makhluuqo oo dhan way guban lahayn laakiin maxaa u dhexeeya allah iyo khalqigiisoo kala asturaya waxaa asturaya waa nuurkaas nuurkaa kulul ee wax gubaya ayaa macnaa wax wey kala asturay marka alla xadiista nabigeennana waa ku sugantay salawatu rabbi wasalaamu calayh adiga waxa weeyaan meeshaa ishkaal weyne kuma jiro yaa muusa muusow innahu shaniya ana anugu allahu alle ayaanahay allihii alcasiizu ee qaalibka ahaa alxakiimu ee xikmadda lah wa alqi rid casaaka ushaada rid muusow waa la tababaraya falamaa goortii ra'aahaa uu arkay ushii tahtazu ayada oo ruxanaysa oo dhaqdhaqaaqaysa kaannahaa sidii iyadoo jaanun abeese yar ah ayuu wallaa jeedsaday mudbiran isagoo daba jeedinaya walam yucaqib cidhibtiisa kumuusan soo noqonin walam yucaqib cidhibtiisa kuma soo noqoninoo dib uma soo noqonin markaasuu ilaahay la hadlay wuxuu ku yidhi yaa muusa muusow laa takhaf ha baqin innii aniga laa yakhaafu ma cabsado ladaya agtayda almursaluuna kuwa la diray ma baqaanay maxaad usha uga carari yaa ka baq ha caabaqin baa le ilaa laakiinse ilaada istidnaheeda munqadic ka dhig ilaa laakiinse man ciddii dalama dulmi sameeye uma kadibna badela badela dulmigii ku bedela xusnan wanaag ku bedela bacda suu'in xumaan kadib fa innii anugu hafuurun midkii dhaafayaana raxiimun oo naxariis wa adkhil geli muuse waa aayaddii labaad yadaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga dhexdiisa geli takhruj way soo bixiye baydaaa iyadoo cad min hayri suu'in xumaan la'aanteed wax xumaana iyadoona yani cudur qabin ayay soo baxaysa oo iftiimaysa fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda xaal ay yihiin ilaa fircawna mursalan xaala aa tahay mid loo diray ilaa fircawna fircoon loo diray iyo wa qowmihi qowmkiisa inahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen faasiqiina kuwa ilaahay daacadiisa iyo diintiisa ka baxay falamaa jaa'athum markay u timid aayaatuna aayadaha nagii markay u timid mubsiratan xaalo ay tahay mid wax tusaysa mid wax arkaysa iyada lafteedii baa laga dhigay wax arkay oo kaleeto ayay qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa kani sixrun sixir waaye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda wajaxaduu way diideen bihaa aayadihii way diideen walxaal istayqanathaa iyadoo ay yaqiinisay aayadaha anfusum nafyaalkoodu iyagoo ay yaqiiniyeen ayay haddana diideen maxay u diideen dulman gardarro daraaddeed iyo wa culuwan iyo iskorraysiin daraaddeed korayn ay isweynaynayaan daraaddeed fandur fiiri baa layidhi marka kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwii wax fasaadinayay cidhibtoodu say ahaatay bal u fiirsa leh nabi muuse alayh salaam qisadiisa waynu soo marnay alqi casaakaa lagu yihi usha rid markan waa mar lasii tababarayo waxaa la doonayaa in lasii baro qaabku usha iyo mucjizada uu isticmaali lahaa usha rid baa layidhi markuu arkay iyadoo dhaqdhaqaaqaysa ood moodo inay tahay abeeso yar jaanunta waxaa la yidhahdaa abeesada yar baa la yidhaahdaa waxaana jaanun loo yidhi oy ka shabahday xagga abeesada yar waxay ka shabahday xagga dhaqdhaqaaqa faraha badan iyadoo aad u weyn waakaan soo marnay thucbaan soo ma thucbaanku waa abeesada weyn jaantuna waa abeesada yar xagga marka awoodeediiyo xoogeediiyo intay la eg tahay abeesooyinka waaweyn bay la eg iyadoo haddana saa u weyn xagga dhaqdhaqaaqa iyo socodka iyo isrogrogidda waxay uga ekayd abeesooyinka yarko kale ahayd saas maana yacni waxa weye abeesadu kulamaa ay yar tahayba orodkeeda iyo dhaqaaqeedu waa badan yahay sooma laakiin markay weynaato ismaba dhaqaajin karto soo saas maa jaanunta marka waxaa lagaga shabahayaa iyadoo weyn ayay haddana dhaqdhaqaaqeedu badnaa kaan tahtazu kaanaha jaan culimada qaarkood subxaan yli jaanunta subxaan yatay leeyihin kitaabta qaarkoodna way ku fasirayaano waxay leeyihiin alxayatu lbaydaa yani abeesada cad abeesada cad marka subxaan wadadada qaarkood ah markuu arkay iyadoo saa isu bedeshay buu nebi muuse jeedsaday oo daba jeed isagoo daba jeedinaya ayuu jeedsaday mana uusan soo noqonin oo cidhibtiisii dib uguma soo noqonin hortiisu u carar oo adigaba ushaad wadatay hadday abeeso kugu noqoto soomada cararteen waa dabeecad bini aadin way waxbaa la yaabi maradaadu hadday kugu holecdo waaduun ka carari halaqan kadaata ninna uu istaagi maayo afka kale haye inuu wax cuno doonahay ushaadii bay ahayd ka iska bedeshay ushaydii marka waa yani waa shay dabiici ah shay dabiiciya wey inuu ruuxu ka cararo wixii dhibay saas maana shay caqiidada taabanaya ama dhib u geysanaya ma ma soo noqonino muusan cidhbinin rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi muuse ha baqi kuwa la diray agtayda kuma baqaan mar hadday agtayda yihiin ma baqaan yani makhluuq ka baqi ilaahay baaba kula jira makhluuq sidaad uga baqi nina ha ka baqin baa la yidhi muusow laakiin ruuxii dulmi sameeya xumaantii uu sameeyey dulmigiina wanaag ku bedela xumaantii kadib wanaag ku bedeloo ka tawbad keena waxaan ahay midkii dhaafo oo naxariista wey saas agtayda kuwa la diray ma cabsadaan laakiinse ma saasun bay ku soconaysa laakiinse kii dulmi gala dulmigiina ka noqdo wanaag ku bedelo xumaantii ka noqda waa u dhaafaya ilahi subxana wa tacala naxariistiisa iyo fadligiisa ayay aayaddu muujinaysa taasi waa mucjizadii koowaad mucjizadii labaad waxaa la yidhi gacantaada waxaad gelisaa jeebkaaga jeebka waxaan yidhi waanaan usoo sheegnay waa meeshan marada laga geliyo madaxa oo qoorta ah halkaasa macnaha waxa weye jeebka la yidhahda halkaa gacantaada geli laakiin jeybka yani aayad kalaa fasirayso jeybka markii halkan laga soo geliyo halkan keliya kuu dayn maaye wuxuu u gudbinayaa ilaa kalkiisha hoosteeda saas maana waqfid maxay ahayd janaaxaka maxay ahayd wadmum ilayka janaaxika min arahbi maya waa aayad kale soo marnay macnaha waxa weeyaan yani halkanaa la gelinayaa jeebka geli iyo halkan geli isma diidayso marada halkan uu ka soo gelinayaa kadibna wuxuu u gudbinayaa kilkisha hoosteeda halkaasuu kasoo saaraya marka ayib takhruj baydaaa min hayri suu'in sagaal aayadood ayay labadaa aayadood ka mid yihiin oy dhexdooda ahaadeen yaa loo diray nebi muuse fircawn iyo qoomkiisii baa loo diray kuwa ilaahay diintiisa ka baxay baahayn iyo- iyo dariiqii toosnaa bay ka baxeen markii ay fircoon iyo qowmkiisii u yimaadeen aayadahanagii ayaga oo mubsiratan wax arkaya sida ay wax u cadaynayaan baa waxaa laga dhigay iyaga laftoodiiba inay wax arkayaan oo indhaleeyihiin aayadihii saas way macnaa wax cadaynaya unbaa laga wadaa markaasaa waxay yidhahdeen kani waa sixir cad rabbi subxaana wa tacaala waxaa qalbigooda ku jiro inoo sheegayo way diideen buu yidhi markay yaqiiniyeen kadib ayagoo huba inay xaq yihiin aayadahani ayay haddana diideen maxaa diidada ku kalifay oo xaq haddaad ogaato in la raacaa la yaqaanaay laba shay baa ku kalifay dulmi gardaro shaygii oo meesha ku habboonaa ay la gafeen culuwi iyo isla weyna ma fircoonkii ilaahnimada sheeganaya baa nebi muuse oo wiil yaroo gurigiisa ku koray raacay maya culuwan war waxaan aynu gumaysan jirnay reer bani israel iyo wiilka yarka gurigeenna kusoo koray sa nagu raacay hadduuba ilaahay baan idinka imidna leey warkaasi waraan dhegeysan culuwan isla weyna wey macnaha fiiri buu rabbi subxana wa tacala bal u fiirsa meeshay ku dambeeyeen ciribtooda iyo natiijadoodu maxay noqotay waatan soo marnay taas saas wey macnaha laynooga sheekayn maayo ayib wa alqi rid baa layidhi nebi muuse calayhi salaam casaaka ushaada rid falamaa goortii ra'aa uu arkay muuse haa ushii tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqaysoo ruuxanaysa kaannahaa sidii iyadoo jaanun yacni abeesa yar ah xagga socodbadnida iyo dhaqdhaqaaqa faraha badan ayay uga eg tahay ayuu wallaa jeedsaday mudbiran xaaluu yahay mid daba jeedinay walam yucaqib cidhibtiisa kumuusa soo noqonin mu- cidhibtiisana kuma soo noqoninoo dib uma soo noqonin wey yaa muusa muusow buu rabbi ku yidhi subxana wa tacaala qaala allahu alla wuxuu yidhi yaa muusa muusow laa takhaf ha baqin innii aniga laa yakhaafu ma baqo ladaya agtayda almursaluuna kuwa la diray ma baqaan oo macnaha wax way baqdinta ka saaray wey ilaa laakiinse man ciddii dalama dulmi samays uma kadibna badela badela dulmigii ku bedela xusnan wanaag ku bedela bacda suu'in xumaan kadib dulmigiisii wanaag ku bedela shirkigii tawxiid ku bedela kufrigii iimaan ku bedela yani macsiyadii daaca ku bedela bidcadii sunno ku bedela fa innii anigu gafuurun baanahay mid dhaafi raxiimun oo mid dhaafid badan baan ahay raxiimun oo naxariis wa adkhil geli yadaka gacantaada fii jaybika jeebkaaga geli takhruj way soo bixi baydaa'a iyadoo cad min gayri suu'in xumaan qaybkeed xumaan maxay la caddahay oy la iftiimaysaa oo la wudhuudhaysa ma aha inay baras qabto oo cudur qabto min hayri suu'in dhib ma qabto xumaan ma aha waa uun iftiin korkeeda saaran wey fii tisci aayaatin sagaal aayadood dhexdooda xaal ay yihiin labadaa aayadood si- sagaal aayadood oo lagu siiyey xaal ay ku dhex jiraan saas way macnaa way ka mid yihiin ilaa fircawna mursalan xaalo aad tahay mid la diray ilaa fircawna fircoon iyo wa qowmi ama waxaad aadaa ilaa fircawna fircoon xaggiisa aad iyo wa qowmi qowmkiisa inahum iyagu kaanuu waxayeen qowman bay ahaayeen qowm faasiqiina oo jidkii toosnaa ka baxay tawxiidkiina ka baxay falamaa goortii jaa'atum ay u timid aayaatuna aayadahanagii markay u yimaadeen mubsiratan fircoon iyo qowmkiisii wey mubsiratan xaalo ay tahay aayaduhu kuwo wax arkaya mid wax arkaysa ama ma ahe mid wax cadaynayso dadka wax tusaysa qaaluu waxay yidhahdeen haadaa kani sixirun sixir weeye mubiinun oo sixirnimadiisu cad yahay mubiinun oo sixirnimadiisu ka caddahay wajaxaduu wayna diideen bihaa aayadihii bay diideen walxaal istayqanathaa iyadoo ay yaqiinisay anfusuhum nafyaalkoodu ay yaqiiniyeen way hubeen aayadahani inaysan sixir ahayn nebi muuse wuxuu watana uu xaq yahay mucjizo xagga rabbi ka timid inay tahay way hubeen oo way yaqiiniyeen laakiin haddana way ku gacansaydeen oo way diideen marka inaysan jahli ku xambaarin baad garan soo maha jahli kuma xambaarin way garanayeen markuu leeyahay ana rabbukum laclaa beentii inay tahay wogi laakiin dad wax magaradoo mar walba madaxda uusa cabiya iyo kolba maalinba ninkii wax haysta kuwaasuu ku hogaansanaya ana rabbukum laclaa laakiin isaga laftiisa wuu ogyahay tabartiisana waa is ogyahay nebi muuse wuxuu watay inuu xaq yahay isaguna daalim yahay waa is ogyahay culuwan iyo dulman dulmi daraaddii ayay u diideen iyo wa culuwan korayn isweynayn ay isweyneeyeen daraaddeed korayn ay iskorraysiiyeen fandur fiiri baa layidhi kayfa side ayuu kaana ahaaday caaqibatu lmufsidiina kuwii wax fasaadiyey cidhibtoodu say ahaatay bal u fiirso hada say ahaatay waxaynu ku dambaysay cagta in la ismariyey oo la isbaabiyey manaa la isrogay walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa halkan qisadii nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan ayaa laga galay waa isdhaleen daawuud baa aabaa sulaymaanna waa la dhalay walaqad aataynaa xaqiiqe waxaan siinay daawuuda daawuud iyo wa sulaymaana sulaymaan cilman cilmi baan siinay wa qaalaha waxayna yidhahdeen alxamdu mahadlilaahi ilahay bay usugnaatay alladii allahaasoo fadalanaa na fadilay calaa katiirin in badan korkooda naga fadilay oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a almuminiina ee muminiinta ah wa warisa wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan wuxuu dhaxlay daawuuda nebi daawuud buu dhaxlay wa qaala wuxuuna yidhi yaa ayuha nnaas sulaymaan baa odhanaya yaa ayuha nnaasu dadow cullimnaa waana la baray mantiqa atayri shimbiraha hadalkoodaa nala baray wa uutiinaa waxaana la siiyey min kulli shayin shay kastaa waxna laga siiyey ina haada kan lahuwa isaga ayaa alfadlu dheeraadsiin almubiinu oo cad ah khalqiga intiisa kalena laga dheeraadsiiyey wa xushira waa la soo shiriyey lisulaymaana sulaymaan waxaa loo soo shiriyey junuuduhu ciidamadiisii oo min aljinni jin iyo walinsi insi iyo watayri shimbiro ah oo fahum iyagu ciidamadii yuusacuuna kuwa laysu reebhayo wey saysan isu dhaafin oo u kala tegin qolada horaa la dabaalahayaa sida kuwa dambe usoo gaadhaan fahum yuusacuun yani inay aada u badan yihiin baad garanaysaa markaa macnaha saas weyaan nabiyullaahi daawuud iyo sulaymaan waxaan siinay bu rabbi subxana watacaala cilmi baan siinay cilmiga la siiyey cilmi diineedna waa la siiyey cilmi adduunyana waa la siiyey saas yani waxa weeyaan waxyaabaha adduunka ilaahay uu ku siiyey manaafacaadka ah waa kaan meelana kusoo marnay meelana kanaan kusii mari doona cilmiga kale la siiyeyna cilmi aakhare iyo diineed ayuu ahaayo labadooda mid walba rasuulna waa ahaa nebina waa ahaa xikmadna ilaahay waa siiyey iyo xugum ay dadka ku kala saaraan iyo boqortooyo intaba ilahay waa isugu daray subxana wa tacaala bal waxaa la yidhahdaa reer bani israa'iil boqortooyadii ugu ballaadhnaydee soo martay waxay ahayd xilligii nebiyullaahi daawuud iyo sulaymaan waa midda la yidhaahdo alcahdu dahabi libani israa'iil yacni taariikhdooda waktiga dahabigae reer bani israiil soo maray waktigaasu ah waa waktiga wax walba u adeeghayeen makhluuqaadka insigiiyo jinniga keliya ma ah jinnigaa ciidamada ka mid ah u adeegi jir dabaylaha u adeegi jir shimbiraha adeegi jir yacni waxa weeye khalaa'iq fara badan baa loo sakhirayoo ka qayb qaadan jiray mamlakadaa dhismaheeda iyo shaqadeeda iyo waxqabadkeeda ka qayb qaadan jiray macnaha saas weyaan marka ilaahay subxaana watacaala cilmi buu siiyey labadoodaba markuu ilaahay cilmiga siiyey u fiirso mahadcelinta ilahay bay mahad celinayaan waxay yidhaahdeen waxaa mahadsan allaha naga fadilay oo dheeraadka naga siiyey in badan korkood oo addoommadiisa mu'miniinta ka mid a wax laga mahadceliyo ilaahay looga mahadceliyo cilmi baa ugu fiican laakiin camal wata cilmi naafic oo camal saalixa wata baa ugu fiican wax ilaahay adduunka kugu siiyo wax walbana ka qiimo badan saas kaasaa mudan ruuxii ilaahay siiyey inuu yidhahdo alxamdu lilah xoola ninka siiyey ibnulqayim caleyh raxmatullah kitaab uu leeyahay oon mar akhriyey wuxuu ku sheegayaa afartan weji oo uu cilmigu kaga fadli badan yahay dhaqaalaha iyo xoolaha adduunyada inteeda kaleeto yani nusuusta qur-aanka iyo sunnada markii la dhex galo marka tanaa mudan inay kula weynaato qiimo kula yeelato ood ilaahay uga mahad celiso oo qalbigaagu uu aad u dareemo hadduuba ilaahay cilmi ku siiyey khalqi badan oo mu'miniinta ka mida oo cilmigaa aan la siinin bu ilahay kaa fadilay subxana wa tacala alxamdulilah dhamarka waxna ha ku doorsanin adduunyo xunna ha siisanin ha uga tegin cilmigaa ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala waxoogaa luqmatulcaysha ha siisaninoo ha uga tegin ee sidaa labadaa rasuul ay sameeyeen ilaahay uga mahad celi subxaana wa tacaala cilmigaa uu ku siiye fadligaa uu ku siiyey sulaymaan baa marka daawuud dhaxlay muxuu ka dhaxlay wuxuu ka dhaxlay cilmigii boqortooyadii nubuwadii buu ka dhaxlay nebinimadii iyo risaaladii yuu uga dambeeyey baa laga wada wuu uga dambeeyey laakiin xoola kama dhaxlin maxaa yeelay hadduu xoola ay xoolo tahay dhaxalkani hadduu xoolo yahay sulaymaan keliya lama sheegeene daawuud carruur badan buu lahaa soo ma kuwii kalaadii dhaxalkaa la wadaagay laakiin dhaxalkani waa dhaxal khaas ku ahaa nebi sulaymaan calayhi salaam waa boqortooyadii iyo nebinimadii labaduba isagaa dhaxlay oo uga dambeeyey aabihi waxaa kaloo kutusaya xadiidkii nabigeena sal lay slam naxnu macaashira alambiya laa nuuratu ma taraknahu sadaqa bu nabi sal lay slm haddaanu ambiyadii nahay xoolana lagama dhaxlo waxaanu ka tagno adduunya a waa sadaqo ee la dhaxli maayo cilmigaana laga dhaxlaa waalculamaau warasatu lambiyaa ambiyada dhaxalkoodii culimada haya saas marka nabiyullaahi sulaymaan aabihii daawuud buu dhaxlay aabihii daawuud markuu dhaxlayna wuxuu xusayaa nebi daawud nebi sulaymaan ilaahay nicmooyinka uu galay subxana wa tacaala wa ama binicmati rabbika faxadis adoo kibir ayna ka ahayn iyo isla weynan yani ka sheekee ilahay waxyaalu kugu nimceeyey subxana wa tacala wuxuu leeyahay war dadow khud buu jeedinaya nabiyullahi sulaymaan dadow waxaa nala baray shimbiruhu siday u hadlaan shimbiraha hadalkooda waa nala baray shimbiruha meelaha ka jawjawlehee dhadhawaaqaye kaynta ku jire meelaha saarsaaran nabiyullaahi sulaymaan way wuu fahmaya waxay ka hadlayaan sheekaday sheekaysanayaan iyo waxay ka hadlayaan iyo yani waxooda dhan wuu fahmaya sida bini aadam isagoo la hadlayo o kaleeto iyuu u fahmi jiray cullimnaa mantiqa tayr ilahay baa baray subxana wa tacala adduunku hadduu si kasta hadda horumar iyo tiknolojiya u gaadhay ma gaadhay heer ay fahmaan shimbiraha ya ma la gaadhay wax walboo la weyneeyey codka aada isagoo u dhuuban bay weyneyn karaan sooma dhegtaada intay qalab iyo wax ku xidhaan bay waxyaalo aada u hooseeya ayay ku maqashiin karaan sooma haddana maca dalika shimbiraha waxay ku hadlayaan kuma fahansiin karaan alla se sulaymaan buu fahansiiyey subxana wa tacala adduunku weli kow ma joogo meelo uu soo maray weli ma gaadhin saas cullimnaa mantiq atayr waxaa kaloo nala siiyey wax walba waxbaa nalaga siiyey oo boqortooyadiiyo adduunyada fadli cad weeyaanoo ilaahay uu dushanada saaray bal u fiirsada ilah baan ku dhaareeyey sidaasaa boqorada saxda iyo madaxda saxda iyo ambiyada dariiqoodu waa kaasoo wixii ilaahay siiyo kibir kuma bixiyo isla weynanna ma keeno inay dadka ka sarreeyaan oo iska weynaysiiyaanna kuma dhaliso laakiin shukri iyo mahadnaq iyo ilahay nicmadiisa inay xusaan iyo tawaaduc bay u kordhisaan nicmada ilahi subxana wa tacala marka la siiyo nebi sulaymaan calayhi salaam ciidamadiisii baa loo soo ururiyey ciidamadu iyay ka kooban yihiin waa jin iyo insi iyo shimbiro ciidamadu say u badan yihin waa laysu celinaya sayna u kala tegin qaybta ugu horaysaa la joojinayaa inta dambe si ay usoo gaadhaan balufiis jinku waa qarsoon yaho waa ciidamadaa qarsoon oo la arkayn hogaamiyeyaasha iyo ciidanka hogaankiisa iyo saraakiisha wada tahay waa insiga oo nebi sulaymaan calayhi salaam ugu sarreeyo shimbirihii kor bay ka duulahayaan jinkii dhinacyuhu ka socdaa xaggee bay ku haystaan kuwa maanta madaxnimo sheeganaya waxaas mid baa naag baa daba taagan naagtay u taalla adla yaabayso baa daba taagan madaxnimu sheeganaya olfis mid kuwaa dhinacyaha ka taagtaaganoo naf yar oo bini aadam ah markaasaa kibirka iyo isla weynanka iyo suu isleeyahy adla yaabay war maxaa tahay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam kor iyo hoos iyo dhinacyadaba waxaasaa ka socda ciidamadiisii baa loo soo ururiyey haddana bal jawaabtii hadalkiisa u fiirsada wahaakada yanbagii an yakuuna alxaakimu almuslim walmaliku lmuslim saasaa loo baahayay waxaan wax lagu kibro maa imtixaan wa saas wy macana walaqad aataynaa xaqiiqiya waan siinay daawuuda daawuud waxaan siinay iyo wa sulaymaana cilman baanu siinay wa qaalaa waxayna yidhahdeen alxamdu mahad lilahi ilahi bay usugnaatay alladii allahaasoo fadalanaa na fadilay calaa kaiirin in badan korkood oo min cibaadihi addoommadiisa ka mida almu'miniina ee mu'miniinta naga fadilay wawarisa wuu dhaxlay sulaymaanu sulaymaan daawuuda daawuud ayuu dhaxlay wa qaala wuxuuna yidhi yaa ayuha nnaasu dadow cullimnaa waana la baray mantiqa tayri shimbiraha hadalkoodaa nala baray xayawaanaadka kale lagu fahmi jiray wa uutiinaa waxaana la siiyey min kulli shayin shay walba xaggiisa min kulli shayin shay walbaa wax nalaga siiyey boqortooyada iyo nicmada iyo nebinimada iyo xukumka iyo waka ina hada kani lahuwa isagu alfadl huwa isaga ayaa alfadlu dheeraada almubiinu oo iska cad waxushira waa la shiriyey oo waa la kulmiyey lisulaymaana sulaymaan waxaa loo soo kulmiyey junuuduhu ciidamadiisii oo min aljinni jin iyo walinsi insi iyo watayri shimbiro ah oo fahum ciidamadii yuusacuuna waa la horayaa ama waa laysu celinaya saas way macana xataa idaa aatow sulaymaan iyo ciidankiisii baa marka baxay xataa idaa aatow markay yimaadeen calaa waadi namli quraanjada toggeedii markay yimaadeen togga caanka ku ah toggii quraanjada ee magacaa leh markay yimaadeen oo soo mareen ayaa qaalad waxay tidhi namlatun quraanjo yaa ayuha namlu warbah quraanjooy quraanjooy udkhuluu gala masaakinakum deegaamadiin iyo godadkiina gala laa yaxtimanakum yuusan idin burburinin sulaymaanu sulaymaan yuusan idin burburinin iyo wa junuuduhu ciidamadiisa walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aynan idin ogeyn iyagoon idin ogeynoo wax burburiya aynan idin lahayn iyona cagta idin marin fatabasama markaasuu muusooday nebi sulaymaan daaxikan xaaluu yahay mid qoslaya min qawlihaa odhaahdeed yani waxa weeyaan baashaa yartaa odhaahdeeda ayuu la qosoo la muusooday wa qaala markaasaa wuxuu yihi rabbi rabbigayaw awsicnii allow igu ilhaami ha igu ilhaami an ashkura inaan shukriyo nicmataka nicmadaada inaan ku shukriyo allatii nicmadaasoo ancamta aada nimcaysay calaya dushayda iyo wa calaa waalidaya iyo labadayda waalid korkooda aad ugu nimcaysay iyo wa an acmala inaan sameeyo saalixan camal wanaagsan camalkaasoo tardaahu aada raalli ka tahay waadkhilnii allow igeli biraxmatika naxariistaada naxariistaada sababteed fii cibaadika addoommadaada dhexdooda igeli alsaalixiina ee susuuban ciidamadii nabiyullaahi sulaymaan iyo nabiyullahi sulaymaan iyo ciidamadiisiioo wada socdaa waxay soo mareen meel caan ku ah togga quranjada yeman bay ku taallaa yay leeyihin laakiin yeman me waa shaam saas maana maana nabiyullahi sulaymaan alayhi salam mamlakadiisu shaam bay shaam tog ku yaalla oo waadi namli la yidhahduu soo maray markaasaa waxaa hadashay quraanjadii meesha deganayd mid ka mid hal xabo ka mid saaxiibadeed bay digniisiisoo waxay tihi war guryaha gala siuusan sulaymaan iyo ciidamadiisu idiin burburinin ina geliya godadka way hadlaysa wal u fiirso yacni xataa in ay caqli leeyihiin oo makhluuqani wax garanayaan baan ka qaadanayna soo saas ma makhluuqaadkan inugu wareegsanayo shimbirahan iyo quraanjadan iyo jiracduulaankan iyo shinnidan iyo hadday idinla tahay inayna waxba fahmaynin waa makhluuq saad wax u garanaysaan u garanaya weliba innaga wayna fahmayaan sida ka muuqata maxaa yeele waxay ku tidhi war godadka gala suusan sulaymaan iyo ciidamadiisu idiin burburin way garatay inuu sulaymaan yahay dadka xataa waa kala yaqaanaan sooma soo kama muuqato sulaymaan iyo ciidamadiisii inay yihiin waxa meesha maraya quraanjadaasi way garatay markaasay haddana ayagii u cudur daartay oo waxay tidhi jejebinta ay idin jejebinayaan oo idin marayaan oo cagta idin marinayaan ma aha inay u qastayaan maxaa yeele waa nebi alle iyo dad mu'miniin oo la socda inay khalqiga ilaahay ku istaagaan oo burburiyaan u kastaanna ma dhici karto laakiin way moog yihiinoo dee kama warhayaan indhahay kor u taagayaanoo iyagoo socda unbay cagta idin marinayaan maxay idinka ogyihin saas daraaddeed godkayna geliyeeda saaxiibadeed bay u digaysaa cadowgiibay u sheegtay cadowgii yani ay ka gabada lahayd bay laftiisii u cudur daartay bal intay isku hagaajisay arag waana baashaa yartay aan waxba idinla ahayn ee guriga idinla degan saas way maana cajaaib wa ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa cajaaib baa ka buuxa asraar waxaa ka buuxda aan weli layn daaha laga qaadin oo inaan warka haynin macnaha min cajaa'ibi makhluuqaat illahi bay ka mid tahay nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam wuu fahmay marka u fiirso halkaa maxaa lagu soo sheegay cullimnaa mantiqa tayri shimbiraha hadalkoodaa nala baray ma shimbiraha keliyito hadalkooda yaqaan maya ee quranjada iyo cayayaankana wuu yaqaan oo kuwa hadduu yaqaanana xayawaanaadkii waaweynaana ka war soo kama sii xag jiraan saasay macana makhluuq khalqi dhan buu nabiyullahi sulayman alayhi salam fahmi jiray wuu qoslay hadalkeedaa dartii buu la qoslay maxaa markaasoo kale uu samayn lahaa quraanjadii baa kaa baqaysa shimbirihii baa ciidama kuu ah xaggana wax kaa socdaan hadduu yahay kuwa nacasiinta ahee adduunyadu ay wareerisay intuu isla weynaaduu kibri lahaa war adduunkiiba wax kaa maqanba kulli adaa lagu daba socdaa wax kaa baqahaya wax kuu adeegahaya wey halkaasuu kibri ka bilaabi lahaa lakin nabiy llahi sulayman alayh salam u fiirso rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya ancamta calaya wacalaa waaliday waan acmala saalixan tardaah waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin saas alla baryaa subxana wa tacala ilaahow inaan nicmadan ka shukriyo markiiba waxaa qalbigiisa ku dhacday inay nicmo tahay inuu fahmo makhluuqaadka waalidkayna aada ugu nimcaysay anigana aadn labadaydii waalidna aad ugu nimcaysay camal saalixa inaan sameeyo oon xagga khayrka u isticmaalo awoodana ilaahu iwaafaji naxariistaada sababteedna waxaad igelisaa addoommadaadii wan wanaagsanaa kuwa ilaahu i haleeshiyey alxiqnii bisaalixiin nabiyullahi ibraahim soomena soo mare nabiyullaahi yuusuf qisadiisa haddaad garanaysaan fii suurati yuusuf qisada marka lasoo gabagabeeyey nabiyullaahi yuusuf wuxuu leeyahay tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin saas way macnaha boqorada iyo madaxda muslimiinta iyo saasaa lagu yaqaanaa laakiin rekan kibrey ee qooqay ee adduunyadu qaadatay hadda maalin ammaan tahay bay malaha ka wareeri doonaan way macnaha saasaa la doonaya haddii aad kursi hayso mas-uuliyad hayso xil hayso awood aad hayso awooddaasi waa inay ku kordhiso inaad tawaaducdo ood isliido ood addoommada ilahay iska weynaysiinin oo daacada ilaahay iyo khayrkiisa khayrka xaggiisa aad u isticmaasho taasaa la doonaya macnaha xataa idaa ataw markay yimaadeen calaa waadi namli quraanjada togeeda korkiis korkiisa markay yimaadeen ayaa qaalad waxay tihi namlatun quraanjo yaa ayuha namlu quraanjooy udkhuluu gala masaakinakum guryihiina gala laa yaxtimanakum yuusan idin burburinin sulaymaanu sulaymaan iyo wa junuudu ciidamadiis wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn iyagoon ogeynoo idinka warhayn iyayna idin burburinin fatabasama markaasuu muusooday nebi sulaymaan daaxikan isagoo qoslaya min qawlihaa odhaahdeeda darti darteed hadalkeedaa dartii buu la qoslo la muusooday wa qaala wuxuuna yidhi rabbi rabbigayo awsicnii yani waxa igu ilhaami awsicna yuusacuuna hadda samaynaa soo mara awsicnina waa amarkii waxaa macnaha saxdii uu yahay yacni awsicnii mid horeeya iga dhig mid horeeya oo celceliya oo naftiisa ku celceliya ilahu iga dhig an ashkura inaan shukriyo saas way macnaha ayib mid dabaalo oo naftiisa ku dabaalo shukriga ilahu iga dhig way macnaha awsicnii alla ugu ilhaami an ashkura inaan shukriyo nicmataka nicmadaada inaan ku shukriyo allatii nicmadaasoo ancamta aada nicmaysay calaya dushayda wa calaa waalidaya iyo labada i dhalay korkooda aad ugu nimcaysay wa an acmala inaan sameeyana ilaahu igu ilhaami saalixan camal wanaagsan oo tardaahu raalli aad ku tahay oo jecesha wa adkhilnii allow igeli biraxmatika naxariistaada sababteed fii cibaadika addoommadaada dhexdooda igeli alsaalixiina ee wan wanaagsan addoommadii wan wanaagsan ee rusul iyo nebiyadii iyo dadkii akhyaartaa ilaahu kuwaa dhexdooda igeli watafaqad atayra taasi halkaa qisadii yani quraanshadu halkaasaa lagu xidhay qiso kale oo haddana la dhex maraysa nebi sulaymaan iyo ciidamadiisii mid ka mid watafaqada wuu baadhbaadhay nebi sulaymaan ama wuu fiirfiiriyey aayra shimbirihii buu fiirfiiriyey shimbirihii buu kormeer ku sameeyey waa ciidankii qayb ka mid ah fa qaala markaasaa wuxuu yihi maa lii maxaa ii sugnaaday laa araa xaal aanan arkaynin alhudhuda hudhudkii aanan arkaynin waa shimbiraha mid ka mid am amase kaana wuxuu ahaaday min alghaa'ibiina mise kuwa maqan buu ku jira war ma joogaayo ma waxbaa iga qarinaya mise iskiiba waaba maqan yahay labadaa kay tahay la ucadibanahu waxaa caddaatay marka inuu maqan yahay laucadibanahu walle inaan cadaabiy on cadaabi cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan adag ciqaab adag baan marin bu ihi walle aw amase laasbaxanahu ama waan gawrici oo waan gawrici naftaabaan ka qaadi aw amase laya'tiyannii ama wuu iila imaan bisulaanin xujo mubiinin oo cad saddex mid ka mid noqonaysa ama wax loogu cudurdaaro uu ku maqnaa buu keeni ama waaban dili ama haddii kale ciqaab adag baa la marin saddexda mid famakasa waa nagaaday hudhudkii hayra baciidin famakasa waa nagaaday zamaanan zaman buu nagaaday hayra baciidin oon durugsanayn zaman aan badnayn oon fogayn buu nagaaday oo maqnaanshihii ku nagaaday fa qaala markaasaa wuxuu yidhi axadtu waxaan koobay sulaymaanow bimaa shay lam tuxid aadan koobin bihi isaga waxaadan ka warhaynin baan soo ogaaday waji'tuka waxaan kuula imid min saba'in saba xaggeeda waxaan ka keenay binaba-in war baan kuula imid yaqiinin oo hubaal ah war la hubaan wadaaye bal horta ii dhegayso ii kaalibu waa ka warkii marka innii anigu wajadtu waxaan helay buuhi imra'atan haweeney oo tamlikuhum milkida haysata haweeney baa yaa boqorad u ah wa uutiyat waa la siiyey haweeneydaa min kulli shayin shay kasta xaggiisaa wax laga siiyey walahaa waxaana u sugnaaday carshun carshi baa u sugnaaday sariir cadiimun oo weyn sariir weynna way leedahay wajadtuhaa waan helay iyada iyo wa qawmuhaa qowmkeeda yasjuduuna iyagoo sujuudaya lishamsi qoraxda u sujuudaya min duuni illahi alla kasako wazayana wuu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankii wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkood fasadahum wuu jeediyey cani sabiili jidkii buu ka jeediyey oo fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan anlaa yasjuduu inayna inaynan u sujuudin dartii ayuu ugu qurxiyey muxuu ugu qurxiyey anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu si aysan ugu sujuudin lilaahi alle si aysan ugu sujuudin alladii allahaasoo yukhriju bixiya alkhaba kuwa ka la qariyey shayga la qariyey fi samaawaati samaawaadka dhexdooda lagu qariyo waalardi iyo dhulka dhexdiisa oo wayaclamu og maa tukhfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa shayga tuclinuuna aada muujinaysaan allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye rablcarshi allihii carshiga rabbiga u ahaa carshigii alcadiimi ee weynaa shimbirihii ayuu kormeer ku sameeyey nabiyullahi sulaymaan alayhi salaam ilaa ninka qaa'idka hogaamiyaha ama sargaalka ciidanka wata shaqooyinkiisa waxaa ka mid a inuu ciidanka ka warhayo oo kolba kormeero oo xisaabiyo oo raaraa fiirfiiriyo oo maxaa maqan xagee wax la marayo yaa jiran yaa hadhay yaa socda waa inuu wixii fiirfiiriyo tafaqudka saasaa la dhaha tafaqudka baarbaariddaa la yidhahdaa tafaqud buu ku sameeyey shimbirihii shimbirihii markuu fiirfiiriyeybu wuxuu waayey shimbirkii hudhudka la odhan jiray waa shimbir shimbiraha ka mid markaasaa wuxuu yihi away hudhud maxaan hududkii u arki lahay ma waxbaa iga qarinahayo meel buu ku qarsoon yahay miya mise waa maqan yahay labada kay tahay waa maqan yahay oo xagee aad waa maqan yahay un war murtidi laucadibannahu cadaaban shadiida ciqaab adag baan marin buuri ama waaban gawrici ama labadaa haddayna noqon ama wuxuu keeni wax cad oo uu ku cudur daarto xujo u noqoto xujo cad oo uu ku cudur daarto saddexa midab oo maxaa loo dilihaya oo sidaa loogu samaynaya sideedaba dee ciidanku nadaam buu ku socdaa sooma wax maalintaa doontan aad iska tegi maalintaa doontan iska soo xaroon maa ciidanku nadaam buu ku socdaayoo ninkii la fasaxayo tegaya dal leh waa in la fasaxo ninkii hawl loo dirayo waa in xafiis laga diro ninkii kale waa in goobtiisi loogu yimaado ciidan saasaa lagu ogy hudhud marka wuu iska dhaqaaqay isagoo ninna ka fasax qaadan nin ciidan marka isagoon xafiiska ciidanka ka fasax qaadanin iska tegay soo in la ciqaababa ciqaab baa la marinaya saasuu nabiyullahi sulayman alayhi salaam ugu hanjabay wax badanba isagoo nagaanin hudhudkii oo aan muddaba sii maqnayn hadalkaa kadib iyo tabidii la tabay ayuu markiiba isagoo ordaya waa kan yimid markaasaa wuxuu yihi sulaymaanow axadtu bimaa lam tuxit bihi waxaadan ka warhaynin baan ka war helay cajaa'ib badana ilahay subxana wa tacala bal cilmigiisa suu u qaybinaya fiirsada sulaymaankii hadda lalahaa shimbiraha iyo wuxuu fahmaaya iyo quraanjada ayaa adduunka waxyaabo ka jiriyo boqortooyooyin ka jira qaar ka mida ka warhaynin ulu fiirsada hudhud baa soo ogaaday sulaymaanna waa ka qarsoontay soo wax la yaab le maaha cilmigan ilaahay baa qaybinaya nin wada sheegan karana ma jiro soo ma ninkii yidhahda aniga adduunka haystoo laygagama daba dhufan karayo waa beenti ninkan kaa cilmi yar jawaanib buu kaaga cilmi badan yahay dhinacyo waxaa jira adiga kaa qarsoon isagu ogsoon yahay marka wuxuu yidhi waxaan koobay oon soo ogaaday oon soo daalacday sulaymaana waxaadan war ka hayn waa ka wuxuuna war ka haynin u keenay waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin saba waxaa la yidhahdaa yacni magaalo yaman ku taana ma arg meeshaasaa lagu tilmaamaya ama ma ahe saba waxaa la yidhaahdaa qabiilka ximyar iyo yani ninkay kasoo kasoo farcameen ayaa magaciisa saba la dhihi jiray mujtamaca meesha degan baa marka saba la dhahaa ama magaaladaa saba la yidhahdaa labadaba waa jira macnaha tafsiir wey saba xaggeeda waxaan kaaga keenay war la hubo oo yaqiin ah ma aha ku tiri kuteen maaha ilan been lama keene haddii lagu dirsadood ergey tahay waxa waa lasoo hubsadaa waxaad hubtaana dawladda lagu soo celiyaa laakiin waxbaan mooday sidana u yara ekayd iyo lama rabo binaba'in yaqiinin baa la rabaa waxbaa lagu dhisi len waa war wax lagu dhisay wuxuu yidhi waxaan u tegay wajadtu waxaan helay haweeney dadkaa boqorad u haysata innii wajadtu imra'atan tamlikuhum waa nooc dhaliil ah naag baa boqorad u ah naag baa boqorad u ah waxaad moodaa reer galbeedka naag baa haysato oo boqorad u ah nabiguna muxuu yihi sal lla alay wasalam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a buu nabi uri sal lla lay slam ma liibaanayaan qowm yacni arrinkooda u dhiibtay haweeney buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh meel gaadhi maayaan saas maana wuxuu ka hadlayay nabigu furus buu ka hadlayay wa ficlan sidii bay noqotay ayib boqorad naagta haysataay waxa haystee boqoradoodu waa naag haweeneydaa wax kastaa la siiyey adduun iyo boqortooyo iyo waxay haysato waad la yaabi midda kaleeto carshi weyn bay leedahay carshiga waxaa la yidhahdaa waa sariirta laga maamulo dawladda hadda madaxdu kuraas bay ku fadhiistaan sooma madaxweynaha iyo boqorkiiyo kuraas bay ku fadhiistaan laakiin waagaa meesha kursiga sariir baa jiri jirta sariir inta la qurxiyey taaj saaran yahay oo la naashnaashay oo dhinac walba ka dhalaalaysa oo dahab ah oo afar lulgood leh oo lug walba nin askari oo heegan ku jira taagan yahay halkaasuu wuxuu soo fadhiisanayaa boqorku isagoo hay-adiisii ugu qurux badnay usoo labistay meeshaasuu saacadaha marka uu dawladda maamulayo fadhiyaya carshigii ay meeshaa naagtaasi ku haysato waa carshi weyn kursi halis ah baa meeshaa yaallo ka maamulaysaa dawladda wey macnaha ayib bal ninkaa warbixintiisa fiiri meel kastuu lugta geliyey warkuu soo xambaaray xataa wuxuu soo ogaaday sariirteedu say u taallay buu xataa ka soo warramaya ama ergey ka fiican miyaad artay weligii sirdoon ka fiican weligaa arki maysa meeshaasoo kala rabaa in wax laga soo qaado haddii lagu dirsado wuxuu yidhi sariirteediina waati intaa markuu ka hadlay buu mabda'ooda ka hadlay maxay rumaysan yihin wajadtuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi min duuni illah balaayo waxay kaga dhacday iyadiyo qowmkeedu waxay u sujuudayaan qoraxda qoraxday caabudaan alla ka sokow maxaa ku kalifay inay qoraxda caabudaan wazayana lahum shaytaanu acmaalahum shaydaan baa u qurxiyey ma jidkoodu ma saxsan yahay fasadahum cani sabiili may jidkii saxdaa waa ka leexdeen oo fahum laa yahtaduuna ma ay hanuunsanaan or intaa ma isku toosin kartaa adoo sheekh ahoo cilmi lahoo yani ilahay wax ku siiye subxana wa tacala saas yani wax aada u habaysan ninkaasi dhinac walbuu iska taagay arrinta markaasuu haddana wuxuu sheegayaa wixii ku habboonaa anlaa yasjuduu lilahi aladii yukhriju lhaba waa tafsiir ama ciluu uga dhigayaayo shaydaan wuxuu ugu qurxiyey xumaantooda iyo dhaqankooda wuxuu ugu qurxiyey inaysan u sujuudin darteed allaha waxa qarsoon ka soo saara samaawaadkii dhulalka samaawaadka maxaa qarsoonoo ka yimaada roobkiibaa ka yimaada malaa'igtii baa ka timaada naxariistii ilahay baa ka timaada dhulkana maxaa ku jira shidaalkii baa ku jira beerihii baa ku jira daaqii baa ka soo baxaya biyihii baa ku jira waxa dhulka ku qarsoon allaha ogsoon subxaana wa tacala soo saara wey macnaha wuxuuna ogsoon yahay waxaad qarinaysaan iyo waxaad muujinaysaan idinka laftiinnana waa idinka warhayaa mid xaq lagu caabuda ma jira alla mooye allihii carshiga weyn u saaxiibka ahaa u fiirso carshiga ilaahayna weynan baa lagu tilmaamay carshigeedana maxaa lagu tilmaamay weynin baa lagu tilmaamay laakiin labada weyni baa kale ah soo ma weynida carshigeeduna ilaan weynidu sideedaba waa xugum nisbi a la dhaha waa marka loo fiiriyo yani carshiyada bini aadamku haystaan ee madaxdu dawladaha ka maamusho keedu weyni baa lagu tilmaamay amaa carshiga ilaahay kaasi isaga wax wey warkiisa iska badnaamo saas macnaha waxa wey nabigeena ka so aroray salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani weynanku uu leeyahy makhluuqaadka ilahay abuuray o dhan inuu ugu weyny watafaqada wuxuu baarbaaray oo fiirfiiriyey nebi sulaymaan atayra shimbirihi faqaala markaasaa wuxuu ihi maa lii maxaa ii sugnaaday oo laa araa xaala aanan arkaynin alhudhuda hudhudkii aanan arkaynin am amase kaana wuxuu ahaaday min alghaa'ibiina mise kuwa maqan buu ka mid yahay layucadibanahu walla inaan cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo adag aw amase laadbaxanahu ama walle inaan gawrici on gawrici aw amase layatiyanii wuu ila imaan bisulaanin xujo uu ku cudur daarto mubiinin oo cad ama cudurdaar cad buu keenay famakasa waa nagaaday hudhudkii zamaanan zaman buu nagaaday hayra baciidin oo aan fogayn zaman aan fogayn oon dheerayn ayuu nagaaday oo joogay markii la tabay kadib wax yarba ma wax badanba maqna faqaala markaasa wuxuu ihi axadtu waxaan koobay oon daalacday bimaa shay lam tuxid aadan koobin bihi isaga sulaymaanow waji'tuka waxaan kula imin min sabain saba boqortooyadeedii waxaan kaagala xaggooda ka keenay oon kuula imin binaba'in war yaqiinin oo hubal ah innii anigu wajadtu waan helay imra'atan haweeney oo tamlikuhum mulkinaysa haysato oo boqorad u ah wa uutiyad waa la siiyey haweeneeda min kulli shayin wax walbaa wax laga siiyey walahaa waxaana usugnaaday carshun sariir baa usugnaaday cadiimun oo weyn wajadtuhaa waan helay iyada iyo wa qawmaha qowmkeeda yasjuduuna iyagoo sujuudaya lishamsi qoraxda u sujuudaya min duuni illahi alla ka sokow wazayana wuu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankii wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalyaalkood fasadahum wuu ka leexiyey cani sabiili jidkii buu ka duway oo fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan muxuu ugu qurxiyey shaydaanku acmaashooda anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu si aysan ugu sujuudin lilaahi alle alladii allahaasoo yukhriju bixiya alkhaba ka la qariyey fi samaawaati samaawaadka dhexooda shayga lagu qariyey waalardi iyo dhulka dhexdiisa wax lagu qariyay ba allah soo saaray oo wayaclamu og maa tukhfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan allahu alle laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jira ilaa huwa isaga mooye allihii rablcarshi carshiga rabbigiisa aha carshigii alcadiimi ee weynaa ee makhluuqaadka ilahay ugu weynaa subxaanahu watacala u fiirsada huduudkaasi waa makhluuq makhluuq daciifo haddana maca dalika wuxuu ka masayrsan yahy oo ka dagaalsan yahay see ilaahay addoommo uu abuurtay sidoodaba ay qorax u caabudayaan taasuu dagaal kaga jiraa wuxuuna doonayaa mamlakadaas dhan ee caqiidadoodu ku salaysan tahay in qoraxda la caabudo inuu ka leexiyo oo sabab u noqdo in laga leexiyo oo ilahay keligii lagu xidho in badanoo inaga inaga mida hudhudka xataa waa ka liidana hudhudka xataa waa ka liidana sababtu maxay tahay shirkigiioo meel walba yaalla oo ilaahay keyrkii la caabudayo oo khalqiga intiis badan xanuunsan yihiin baadan xataa xataa wax yar ka danqanay wax yar xataa kama xanuunsanaysa murug kuma qabanayso ma walbahaaraysa wax ka bedel kuma gelay so hudhudka kama xumid marka saas hudhudku waa daaci daaci ilaahay subxaanau watacaala tawxiidkiisa hirgelinayo shirkigana la dagaalamaya adiguna meeshaasaad gurigaaga iyo ganacsigaaga dhex fadhidaayo diin aad faafisa iskaba dhaafe maalinku lagu yidhahdo war shilinkeen diinta wax loogu qabto wejigaa ku madoobaanay so hudhud kaama ficna marka hudhud baa kaa fiicansa waktigiisi iyo yani waxa wey wuxuu hayo o dhan buu bixiyay ilahay diintiisa subxana wa tacala saas qaala wuxuu yihi sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiina nabi sulayman calayhi salaam riboodkii markii loo keenay jawaabtu bixiyay waata qaala wuxuu yihi yani saddexdii arrimoodee uu ugu hanjabay mid baa caddaatay sooma oo ah inuu xujo cad oo lagu qanco keenay laakiin waa in la hubsado xujadani ma jirtaa waxaan uu sheegay ma jiraan qaala wuxuu yihi nabi sulayman calayhi salaam sananduru waanu fiirinaynaa hadalkaaga asadaqta ma run baad sheegtay am amase kunta waxaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenta sheega mid ka mid bal waanu ku hubsanayna waan dabagelaynaa warkaaga idhab tag bale bikitaabii kitaabkaygan waraaqdaydan la tag haadaa ee kana oo fa alqih rid ilayhim iyaga xaggooda u rid uma kadibna tawallo ka jeedso canhum xaggooda intaad dhinac isu yara babacdo hadduu taagnaanina dhinac uga yara laabaa layidhi oo fandur fiiri ha ka dheeraanina fandur fiidi maadaa maxay bay yarjicuuna celinayaanoo xagga naga usoo celinayaan maxay rabaan inay noo soo celiyaanoo jawaabtu maxay noqon doontaa qaalat waxay tihi markii loo keenay yani boqoradii bilqiis balqiis baa la dhihi jiray qaalat waxay tihi yaa ayuha almalau madaxyaweyntiiyey malau waa golaha golaha dawladda looga taliyo yaa ayuha almalau madaxyaweyntiiyey innii aniga ulqiya waa la riday ilaya xaggayga waxaa loo soo riday kitaabun kitaab kariimun oo wanaagsan waraaq qoraal qiimo badan ku qoran yahay baa la ii soo riday ayib yaa la ii keenay innahu kitaabkaasi min sulaymaana sulaymaan xaggiisuu ka ahaaday wa inahu isagu bismi illaahi araxmaani araxiim buu ahaaday waa kitaabka naskii ku qornaa bismi illaahi araxmaani araxiim baa ku qoran anlaa tacluu ha kor marina ha kor noqonina calaya korkayga dushayda ha ka kor noqonina wa'tuunii ii imaada muslimiina idinkoo hoggaansanayaal sideedaba madaxdu ma hadal badna hal hadal oo kooban oo dantiisiina uu ku gudanayo xariiqaya bas wey warka faraha badan iyo gabsan iyo waxan iyo iyagu iskumaba taxluujiyaan anlaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin intaasuu u qor iyo bismi illahi araxmaan iraxiim oo lagu bilaabay markaasaa waxay tihi qaalat waxay tidhi yaa ayuha almala'u akhyaartiyey aftuunii ii fitiyooda ii jawaaba fii amrii arrinkayga dhexdiisa bal iiga fatwooda maxaa maxaan samaynaa maa kuntu ma iibay tihi qaaicatan mid goosan goynaysa amran arrin xataa tashhaduunii ilaa aad ii xaadirtaan ilaa aad ila joogtaan go-aan gaadhi maayo bal taliyo maxaynu samaynaa qaal waxay idhahdeen naxnu anagu uluu quwatin awood kuwa u saaxiibaanu nahay wa uluu ba'sin baas kuwa u saaxiiba baanu nahay shadiidin oo adag awood horta waxaan iskaga celina waan leenahay baasna waan leenaho dagaalyahamiin balaaya ka dhacdayna waanu nahay na lama mari karo wal amru arrinkuna ilayki adiga xaggaagu ahaaday ee fandurii bal fiiri maadaa maxay baa ta'muriinii amraysaa bay dhehen bal taliyo go-aan nasiibaa le ayib nabiyullahi sulaymaan calayhi salaam wuxuu yihi bal waan soo hubsanaynaa warkaaga waraaq baan loo sii dhiibiyey hududkii waxa hi waraaqdan sii qaado o ugeey qoladaad ka timid ee sheegaysa waraaqdii buu sii qaaday waxa la waraaqda markaad adaabta u fiirso markaad adiga fariin gudato fariintaana laga jawaabayo lama doonayo inaad uun meesha liqdaarnaatee dhinac dhinac u yeelaystaan hawsha meesha ka socotana ha fogaanina la socali bal jawaabtay soo celinayaan sidaasaa lagu leeyay ayib markaasaa waxay tidhi markii waraaqdii loo keenay madaxdii dadkii la talin jiray golaha fadhiyey bay shirisay oo meesha fadhiya waxay tidhi kitaabkanaa la ii keenay wanaagsan kitaabku macnaha waa qoraalka kitaabka waraaqda qoran baa la yidhahda macnaha waraaq baa la ii keenay wanaagsan maxay ku wanaagsan tahay waxa ku qoran waa wanaagsan ama ma ahe waraaqdu sideedaba waxay wanaagsan tahay markay wadato khatmiga iyo shaabadda madaxnimada markay wadato waxaa la yidhaahdaa kitaabun kariim baa la yidhahda mar hadduu nin madaxa ka yimid shaabadiisiina saaran tahay kitaabun kariimo sulaymaan bay ka socotaa waraaqu bismi illaahi araxmaani araxiim bayna ku bilaabatay murtida ku taallana waxa weeye ha iska sarraysiinin oo ha iskibrinina idinkoo hogaansan oo muslimiinana ii imaada intaasaaba loogu koobay bal taliya bay tiri marka yaa ayuha almalow aftuunii fii amrii weligay haweeney ka fiican maarag dictaatoriyad ma ah dictaatoriyad ma aha inay un wax iskaga tillaabsato ma aha bal taliya leedahay hawshu waa culus tahaye bal taliya oo maxaynu samaynaa idinkoon ila joogin go-aan gaadi maaye maxaad ku talinaysaan waxay yidhahdeen ayaga jawaabtooda ka cajab badan waxay yidhaahdeen horta awood waynu leenahay aan wax iskaga celin marka labaad dagaalyahamiin waanuna uluu ba'sin baynu nahay niman baqa ama soo laabta mani intaa wixii ka dambeeya hade adaa boqoradii ahoo go-aanka leh go-aankaaka leh nagu tasha annaga laakiin saasaa la rabaa haddii madaxdu kula tashato saa yeel oo saa yeel oo saa yeel lama dhaho saa yeel oo saa yeel waa amar laakiin waxaa la yidhaahdaa yani mubariraadka xukumka aad adiga wado ayaa loo sheegaa tanna waa jirtaa tanna waa jirtaa tanna waa jirtaa hade go-aankuna aduu kula jiraaye bal hade go-aan gaado annaga amar uuna sii soo saalma laakiin ilo kale haddii lagu yidhahdo war saa yeel oo saa yeel oo saha yeel oo saa yeel saxma yani luad luqaddu waa luqa diblomaasiya w luqa diblomaasiya oo siyaasiya oo cajo badan wa ilan guri waxaa lagaga wada hadlaya waa dabaqasar w meesha lagaga wada hadlaya waa inay luqadu munaasib u tahay luqadaasaa marka lagu wada hadlaya sidaasayna macnaha isdhaabsadeen qaala wuxu uhi nabiy llahi sulaymaan alayhi salaam sananduru waanu fiirinaynaa asadaqta ma run baad sheegtay hudhudow am amase kunta waxaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenta sheega mid ka mid idhab tag baa layidhi arrinta waaba laga salgaadhiye bikitaabii kitaabkayga la tag hada ay kana waraaqadeeda sii qaad baa layidhi oo fa alqih rid kitaabkiiyo waraaqda ilayhim iyaga xaggooda u rid oo u tur uma kadibna tawalla jeedso canhum xaggooda ka jeedso oo ha fiirinina kasii jeedso ama dhinac uga yardu fandur fiiri maadaa maxay bay yarjicuuna celinayaano noo soo celinaya maxay kusoo jawaaban bal fiiri maale jawaabta ka soo qaad way macnaha hadday qoraal tahayna ka soo qaad haddii kalena waxay isdhaabsanayaan iyo hadalkay ku wada hadlayaan intaad soo dhagaysato jawaabtiisa ii keen bale qaalad waxay tihi yaa ayuha almala'u akhyaartii madaxyaweynta ahayow inii aniga ulqiya waa la riday ilaya xaggayga kitaabun kitaab baa loo soo riday kitaabkaasoo kariimun oo wanaagsan oo shaabadii boqortooyada wata ama kariimun wanaagsan oo wax fiican ku qoran yahy inahu isagu kitaabku min sulaymaana sulaymaan xaggiibuu ka ahaaday sulaymaan baa soo qoray isaga way taqaanaa markaa waxaa laga yaabaa kitaabka inaysan ku qornayn yani inuu nebi sheeganayo boqortooyo way ku qori lahayd baa laga yaaba laakiin min bismi illaahi araxmaani araxiim min sulaymaan ibni daawuud inuu ku qoray baa yaa ka muuqata macnaha inahu min sulaymaana buu ka ahaaday wa inahu isagu bismi illaahi araxmaani araxiim ayuu ahaaday magaca ilahay baa lagu bilaaba waraaqaha markaad qorayso bismi illaahi araxmaani araxiim min cabdillaahi bni muxammadin ilaa fulan ibni fulan saasaa sunada ah macnaha ayb allaa tacluu ha kor noqonina calaya korkayga ha ka kor noqonina wa'tuunii iila imaada ii imaada muslimiina idinkoo hogaansanna ii imaada ha isweynaysiininoo awoodaniiyo boqortooyadiinu yaynan idin meel idinka ridin idinkoo hogaansanoo socdana ii imaado hoostayda soo gala bule macna qaalad waxay tidhi yaa ayuha almala'u madaxyaweyntiiyo akhyaartiyey aftuunii ii fitiyooda oo ii jawaaba fii amrii arrinkan arrinkaygan dhexdiisa maa kuntu ma ihi qaaticatan mid goosanaysa amran arrin ma mid goosanaysa maihi xataa maa kuntu ma ihi qaaicatan mid goynaysa amran arrin xataa tashhaduunii ilaa aad ila joogtaan oo aad xaadir tihiin oo taladiina ka dhiibataan maxaa yeelay haddii lagula taliyo oo talada ay dadku kula wadaagaan berrita wixii ka yimaada keligaa ku eedaysnaan maysa saas daraaddeed dadka talada in la dhex dhigaa fiican qaaluu waxay yidhahdeen naxnu annagu uluu quwatin awood kuwa u saaxiibaana wa uluu ba'sin baas kuwa u saaxiibaanuna shadiidin oo adag baas adagna goobta dagaalka waanu ka geysanaayoo rag dagaalamoo halyeeye abaanu nahay jilib culus aan dhaqaaqin baanu nahay waalamru arrinkuna ilayki adiga xaggaaguu ahaaday go-aankuna xaggaaguu jiraaye fandurii bal fiiri boqoradiyay maadaa maxaybaad ta'muriini ta'muriina amraysa bal fiiri maxaadna amriyo go-aan qaado kadibna amarna sii waanu adeecayna diyaar baanu nahay hada wabilahi tawfiq sal allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem